wararka ka imaanaya ismaamulka amxarada ayaa ku warramaya in weli gobolka ay ka socdaan dagaallo culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka kooxda faano iyo ciidanka militariga etoobiya ee magacooda loo soo gaabiyo n d f warbaahinta gobolka ee soo tabisa dagaalada dhex maraya kooxda faano iyo ciidamada etoobiya ayaa tabisay in maalmihii lasoo dhaafay deegaano kala duwan oo ka tirsan ismaamulka amxaarada ay ka dhaceen dagaallo lagu riiqmay oo dhex maraya kooxda faano iyo ciidamada etoobiya ee ka amarqaata abiy axmed meelaha ay ka socdaan dagaalada ugu adag waxaa ka mid ah magaalooyinka waalow goojam goonder iyo debrebirhaan waxaana dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan iyadoo ciidamada etoobiya ay adeegsanayaan diyaaradaha dagaalka kuwaasoo duqaymo aan loo meeldayin ka fulinaya deegaanada lagu tuhunsan yahay inay ku sugan yihiin maleeshiyaadka fano hon mandhefro oo xubin ka ah jamciyadda amxaarada ee maraykanka iyo honeg ashagri oo xubin ka ah xarunta xuquuqda aadanaha ee taabacsan jaamacadda britoria ayaa maqaal ay qoreen waxay ku sheegeen in dagaalada ka socda gobolka amxaarada ay sii xoogaysanayaan marba marka ka dambaysa dhinacyaduna aanay muuqan cid loo awood sheegan karo ciidamada dowladda federaalka waxay sii laba jibaareen xamalaadkooda dagaalka waxayna xilligan adeegsanayaan diyaaradaha dagaalka iyo darooniska halka kooxda faano ay si adag isaga caabinayso dagaalka waxa uu u muuqdaa mid xooggan oo wakhti dheer soconaya maamulka gobolkuna wuxuu isku beddelayaa si joogto ah ayay ku yidhaahdeen labada nin ee etoobiyaanka ah warbixin ay ku qoreen websayteka enterprise service bishii oktoobar ee sanadkii tagay labada kun afar iyo labaatanka ayay ciidamada etoobiya waxay gobolka amxaarada kaga dhawaaqeen xamlo militari oo ujeeddadoodu ahayd in lagu maquuniyo kooxda faano gobolkana looga saaro laakiin waxaa xamladaas soo wajahay iskacaabin adag boqolkiiba siddeetan gobolka waxaa gacanta ku haya faano waddooyinka la isaga kala gudbo magaalooyinka gobolka ayaana ka mid ah meelaha ay ku xoogan yihiin dagaalyahanada faano dagaalada ka socda gobolka amxaarada ayay falanqeeyayaashu tilmaamayaan inuu saamayn adag ku yeeshay nolosha si gaar ah beeraha iyo ganacsiga waxaana xirmay xarumihii caafimaadka ee gobolka iyadoo ay sii kordhayso halista la xidhiirta macluul ka dilaacda mandiqadda waxaana malaayiin qof ay ka barakaceen guryahooda iyadoo afar dhibic hal milyan oo carruur ahna aanay aadin xarumaha waxbarashada maadaama badankooda albaabada loo laabay mid ka mid ah asbaabaha sii kordhiyey dagaalka gobolka amxaarada ka socda ayay ku sheegayaan dadka falanqeeya xaaladda etoobiya inay tahay iyadoo dadka amxaarada ay la safan yihiin kooxda faano una arkaan inay yihiin ciidamo u dagaalamaya soo dhicinta xuquuqda dadka amxaarada ah waxaana adag marka taariikhda siraacaadka laga hadlayo in lasoo afjaro jabhad taageero ka helaysa dadka ay ka dhex dagaalamayso